halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
ciidamada booliska iyo nabad sugidda dowladda soomaaliya ayaa saaka howlgallo ballaaran ka wadha magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya ciidanka ayaa howlgalka baaxadiisa ka wada xaafadaha ay ka kooban tahay degmada wadajir oo shalay lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii degmadaasi ciidamada booliska iyo nabad sugidda dowladda soomaaliya ayaa xalay saqdii dhexe bilaabay howlgalka waxayna xireen gebi ahaanba waddooyinka gala degmada wadajir ee magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya howlgalka ayaa waxaa qayb kaha gaadiidka qafilinay ciidamada nabad ilaalinta midooda africa amisom oo lagu arkay xaafadaha degmada wadajir ciidanka ayaa baaritaan xoog leh ka wada xaafadaha siliga amerikaanka iyo nasteexa ee magaalada muqdisho howlgalkan ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay isu socodka dadka iyo gaadiidka qaybo ka mid ah magaalada muqdisho gaadiidka dadweynaha ayaa loo diidaya inay isticmaalaan qaar ka mid ah waddooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho arday badan oo dhigata jaamacadaha kala duwan ee caasimada muqdisho iyo dadka u shaqo taga suuqyada waaweyn ee magaalada ee ku nool degmada wadajir ee magaalada muqdisho ayaa saaka lugtooda maalaya lama oga tirada saxda ee howlgalka lagu soo qabtay balse saraakiisha ciidamada hogaaminaya ayaa lagu wada inay saacadaha soo aadan ka warbixiyaan howlgalka ay ka wadaan degmada wadajir ee caasimada muqdisho